mudanayaasha labada gole wasiirada biyada qaranka martisharafta dadweynaha iyo saxaafadda waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ugu horeyn waxaan salaamiyo mahadnaq u dirayaa dhammaan shacbiga somalilan gudaha iyo dibadba meel kastoo ay joogaan mudanayaal iyo marwey waxaa sharaf iyo maamuusi ah inaan sanadkii afraad hor imaado aqalka baarlamaanka somalilan ee guurtida iyo wakiilada taasoo aan ka hor jeedinayo khudbad sannadeedkii uu dastoorka igu waajibiyey waxaana khudbadeeda laga laga hadlayaa kaga hadlayaa warbixintii sanadka tegey iyo qorshaha xukuumadda ee sanadka cusub iyadoo aan si gaarana ugu tilmaami doono wixii xaalad daruuri ah in laga warramo somalilan waa qaran saddex iyo labaatan jisaday oo qaangaara waa qaran ay dadkiisa iyo dawladdiisuba bar kasta iyo goor kastaba usoo jeedaan labaatankii sannadood ay somalilan jirtayna shacbi iyo dawladba somalilan waxay halgan ugu jirtay dadaal ay ku xaqiijinayso qarannimadeeda adkeynta nabadgelyada koruqaadidda adeegyada asaasiga ee waxbarashada caafimaadka biyaha horumarka kaabayaasha dhaqaalaha iyo iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha waxaan jecelahay inaan sanadkan warbixinteeda ku sareeyo heerka aynu ka joogno dhinacyada kala duwan ee nabadgelyada siyaasadda iyo adeegyada bulshada waxaa hubaala in maanta somalilan marayso meelaan indhaha laga qabsan karin iyadoo buuxisay shuruudihii looga baahnaa waxaase jirtaa in cadowga somalilan ku howlan yahay hagardaamooyin uu ku waxyeeleynayo himilada ummadeenna oo ah dowladnimo iyo qaran cagihiisa ku taagan oo beesha caalamka ka mid a warbixinta xukuumadda ballanqaadkayagii iyo barnaamijkii siyaasadeed ballanqaadyadayadii iyo barnaamijkii siyaasadeed fulintooda waxaan usoo kala horreysiinayaa sidii ay u kala muhiimsanaayeen ee baahida dalku ahayd isla markaana ay awoodda dhaqaale inoo saamaxaysay waxaanan idiin sheegayaa in ballanqaadyadii qiyaas ahaan boqolkiiba shan iyo siddeetan ka mid ay qarsoomeen oo ay sidii loogu talagalay u fuleen halka boqolkiiyo labaatanna gacanta lagu hayo oo aanu ku rajo weynahay inay maalmaha soo socda ay dhammaan doonaan boqol kiiba saddex keliya ayaan filayaa in wixii aan isugu inoo qabsoomi karin ku talagalka yagi nabadgeli ko nabadgelyada nabadgelyadu waa asaaska nolosha aadamaha waana halbowlaha dalka u tabaarinayo la-aanteed aanu jiri karin amase horumar iibsan karin haddii aan nabadgelyadu jirin waa wax ilaahay loogu mahad noqo inuu dalkeenu maanta ku sugan yahay nabadgelyo aada u heesaraysa oo aanu ka mid nahay dalalka africa ugu nabada ugu nabadgelyada fiican waxay nabadgelyadu ku dhisan tahay dadaalka ciidamada ammaanka soo jeedka iyo feljignaanta bulshada iyo tacabka iyo joogtaynta ay ciidamada qaranku ugu jiraan heeganka ilaalinta dalka iyo dadka sida aada wada sida aada wada dareensan tihiin waxaa jira cadow badan oo u quuli u quuli waa iyo xiqdi dartii doonaya inay wiiqaan degenaanshaheenna dimuqraadiyadda iyo horumarka aynu ku tallaabsanay iyagoo adeeg iyagoo adeegsanaya taba iyo xelado qarsoon waxaa hubaala in cadowgu keligii waxyeelo inoo geysan karin haddii aanu helin qaar inaga mid ah oo dagaraha cadowga inala beegsanaya gacan ku siinaya ama ka gacan ka geysanaya anigoo ku dadaalayna sidii aan kor ugu qaadi lahayn tayada tababarka dhaqaalaha iyo moraalka ciidamada waxaanu kordhinay mushaarooyinkii waxaanu siinay darajooyinkii waxaanu u samaynay kuliyado iyo dugsiyo tababar oo aqoontooda kor lagu qaado sidoo kale waxaan idiin soo gudbinay shuruucdii ay ku shaqayn lahaayeen xeerka sirdoonka qaranka xeerka booliiska iyo xeerka la dagaalanka argagixisada waxaan idinka codsanay inaad gacan naga siisa idinka codsanay inaad gacan naga siisaan siyaasadda arrimaha dibadda iyo ictilaaf raadinta waxaan u guntanay xaqiijinta iyo taabagelinta madax banaanida jamhuuriyadda somalilan sidaa uga mid uga mid noqon lahayd bulshada caalamka una heli lahayd aqoonsi buuxa ilaahay mahadii somaliland waa dowlad ku timid rabitaanka bulshada dadkeenuna aqoonsan yahay dad dad dadkeenu dadkeeduna aqoonsan yahay dadkeedu ilaashanayo buuxisay dhammaan shuruudihii dowladnimo waa hubaal duyadu waynala waynala macaamishaa waana inaad ixtiraamtaa balse inamay aqoonsan weli siyaasadda arrimaha dibadda ee somalilan waa mid caad oo haysata jidkii loogu talagalay waxaa dunidu si aan mugdi ku jirin u qirtay marar badan iyo goobo iyo goobo badan kaalinta aan la dhaaf la dafiri karin ee jamhuuriyadda somalilan kaga jirto mandiqada geeska africa iyo beesha caalamka wadahadadii inoo dhexeeyey innaka iyo soomaaliya way socdaan waxayna ku xusan yihiin nuxurkii ka soo baxay buwag buwagka laydin qaydiyey waxaana soo jeedinayaa in goluu ka doodo wixii dan qaran loo arko la ansixiyo si joogto ana warbixinteeda waxaa idinla wadaagi wayla wadaagi jiray oo waxaaba mar kasta guddiga wadahadlada idinku jiray xildhibaano iyo shirguddoonka golayaasha waxaa maalmahan iyo maalin horeba warbaahinta kala socoteen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh oo sheeganaya xidhiir noo dhexeeya iyo waraaqa aan isweydaarsanay waxaa leeyahay madaxweynuhu wuxuu uu ku cusub yahay saaxadda siyaasadda waana dhalinyaro waana siidaro waana siidaro hadduu sheegto oo waxqabad ka dhigto waraaqdii tahniyadda madaxtinimada aan ugu diray ma jirto waaan ku waxaan ka weydiinaya xasan sheekh dalkayga iyo xuduudihiisa doona waxaa noo dhexeeya waxaa noo dhexeeya wadahadala duuda inoo golaysay si nabadgelye ah mau kala boqoolaa ayaanu leenahay qarnimada somaliland waa mid ku timid codka shacabka waana difaacanaynaa waana u dagaalamaynaa waana u dhimanaynaa waxbarashada iyo caafimaadka waxbarashada iyo caafimaadku waa laba shay oo aan kala maarmi aan kala maarmin kuwaasoo saldhig u ah nolosheenna waana waxa bulshada dunidu ku kala horeyso ama isku dhaafso taasoo aynu lud ahaantood qiimo yeelan karin waxbarashadu waa xuquuq asaasi ah oo ay leeyihiin dhammaan muwaadiniinta somalilan annagoo ogsoon in dhammaan muwaadiniintu xaq u leeyihiin inay helaan waxbarasho lacag la-aana taasoo leh tayo leh ayaan tacab badan gelinay waxbarashada dowladeedu waxay mudnaan siinaysaa horumarinta baahinta iyo tirinta waxbarashada dadweynaha waxaanu dhiirigelinaynaa sare u qaadidda cilmi baadhista hal abuurka iyo farshaxanka horumarinta ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka isboortiga iyo dhaqanka suuban ee dadka dhaqanka suuban ee dadka somalilan waxaa xaqiiqo ah inaan maanta waxbarashadu ay marayso meel fiican oo aynu ka ka horeyso dalal badan oo afrika ku yaala waxaad wada og tihiin muhiimadda caafimaadku iyo fayadhowrku dadka u leeyahay annagoo ogsoon xilka iyo waajibaadka naga saaran ummadayada waxaanu caafimaad ka qabanay waxyaaba buuqda haddii uu noqon lahaa dhinaca dhismayaasha xarumaha caafimaadka hadday tahay qalabka caafimaadka iyo kor uqaadidda aqoonta howlwadeenada caafimaadka iyo hadday tahay ololayaasha loogu cidab tirayo cudurada dilaaga ah iyo kuwa faafa haddii aanu dadaal badan ka gelinay caafimaadka guud ahaan haddaanu dadaal badan gelinay caafimaadka guud ahaan waxaanu si gaara ula tacaalay xanuunka h i v a oo dunida faraxu ku haya dabcan inakuna dunida ayuun baynu ka mid nahay xukuumadeedu wax xilweyn iska saartay si walba oo xanuunkan wax looga qaban lahaa somalilan ahaan si aynu u aynu aynaan u gaadhin heerka loo yaqaano marxaladda ugu xanuunka uu xanuunka ugu baahsan yahay iyada oo nasiib wanaag aanu joogno marxalad aanu baahin oo wax laga qaban karo waxaanu si buuxda isu barbar taagnay commishinka qaranka ee qaabilsan hawshan markii aan ogaanay inuu jiro culays maaliyadeed oo ku soo kordhay global fundka oo ah hay-adda somalilan iyo wadamo wadamo badan oo dunida kamida ka caawin jirtay dhinaca dhaqaalaha waxaan miisaanada qaranka ugu daray taageero maaliyadeed annaga oo baaqal u diray bulshada somalilan iyo beesha caalamka guud ahaan kaasoo ku wajahan sidii aynu gacan buuxda ugu sii lahayn commishinka qaranka ee xakameynta ehelka sidii looga horjoogi lahaa sidii looga horjoogi lahaa shanta sane ee soo socota heerka ugu hooseeya ee aynu gaadhsiin karno intaa wixii ka dambeeyana aynu u ciribtiri lahayn xanuunka xoolaha iyo ilaalinta degaanka xooluhu waa lafdhabarta dhaqaalaha dalka sidaa darteed waxaa laga maarmaana in lagu dadaalo caafimaadkooda iyo daryeelka iyo degaanka aynu ku noolnahay ku nool yihiin waxaana wasaaradda iyo howlwareerada dadaal badan geliyeen caafimaadka xoolaha waxaana la daweeyey in ka badan labiiyo toban milyan oo arya hal milyan iyo shan boqol oo kun oo geela iyo hal milyan iyo shan boqol oo kun oo lo ah inkasta oo tacabkaa la geliyey haddana waxaa jirtay laba markab oo geela oo laynagu soo celiyey kuwaasoo markii la baaray laga helay boqolkiiba laba farsan dibtuna waxay noqotay afartan neef oo geela iyadoo xooluhu muhiimadaas leeyihiin ayaa waxaa ka muuqda dayac iyo dadaal la-aan taasoo dega degaanadii xooluhu lahaayeen dhaaci jireen weerar badan lagu hayo iyadoo aad maqasheen tuulooyin oodo iyo xidhmooyin dhulkii xooluhu daaqi jireen lagu xayiray waxaa labadaba laka codsanaya inaad arrintaa gacan naga siisaan xeerka hortiina yaalla ee ilaalinta degaanka idinkoo waajibkiina sharci ka gudanaya aada dejisaan dadejisaan sidii ay inoogu suurtogeli lahayd ilaalinta iyo xakameynta degaanka wadooyinka wadooyinku waxay muhiim u yihiin dhinacyada kala duwan ee nabadgelyada dhaqaalaha isku xidhka gobolada iyo degmooyinka waana lafdhabarka horumarka annagoo arrintaa ka shidaal qaadananana waxaanu dayactir ballaaran ku samaynay waddada hargeysa berbera waxaa la dhameeyey waddada bowrabe waxaana dhawaan la xadhiga laga jaray waddada wajaale sidoo kale waxaa la bilaabay waddadii ceragaabo sanduuqa somaliland development fund waxaa laga bixinayaa kharashka dabaystirka waddada berbera iyo xamaas ilaa sheekh oo ku bixi ay ku bixi doonto afar milyan oo u s dollar iyo waddada kalabayd ilaa dila oo loo qorsheeyey laba milyan oo u s dollar horumarinta madaarada iyo dekadaha madaarada iyo dekeduhu waa baabka laga soo galo dalka waana xidhiirka wadamada iyo dariiqa ganacsi ee sahla macaamilka nololeed ee naga dhexeeya dalalka caalamka ah annagoo arrintaa ka sidaas qaadanayna waxaan u hawlgalay sidii loo dhisi lahaa madaarka caasimada hargeysa iyo berbera waxaa socota dhismaha lagu lagu dheereynayo dhabaha diyaarada ee caasimadda kaasoo marka uu dhammaado noqon doona madaar ay nooc kasta oo diyaaradeed ka soo degi karto dekeda berbera oo ah marsada ugu muhiimsan dekedaha geeska taasoo leh waxyaabo dabiici ah oo ay dheer tahay dekedo badan waxaanu muddo ku hawlanayn sidii loogu heli lahaa maalgelin iyo dhaqaale lagu horumarinayo si ay u noqoto deke soo jiidata qayb libaxna ka qaadata xarakada ganacsiga ee mandaqada welkas facility noqoto waxaa wada hadlonoo socdaan shirkado badan oo ay ugu mudan tahay shirkada faransiiska ee lagu magacaabo valore horumar badan ayaa dalka ka socda cudurku waa soo boodaa caafimaadkuna ayar ayar ay u yimaada waxyaalo badan oo la qabtay iyo inta socota cayaar kuma iman waxaa la geliyey dadaal iyo tacab haddii aynu yaro milicsano maanta iyo maalintaan xukunka la wareegnay waxaa ka soo baxaya faraq aada u badan tusaale askarigu wuxuu qaadan jiray mushahar laba boqol iyo shan iyo lixdan kun iyo laba boqol taasoo u dhiganta afar iyo afartan doolar maantana wuxuu qaataa saddex lix boqol iyo saddex iyo li- eh, eh, soddon iyo lix kun iyo gumada warashada taasoo u dhigataa boqol iyo saddex boqol iyo lix doolar iyo gunada darajada wasiirku wuxuu qaadan jiray somaliland shilling afar milyan sideed boqol oo kun taasoo u dhigataa sideed boqol oo doolar maantana wuxuu qaataa afar iyo toban milyan boqol kun taasoo u dhigataa laba kun iyo saddex boqol iyo konton garsoore wuxuu qaadan jiray laba milyuun sagaal boqol iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo sideed laba boqol iyo sagaal iyo toddobaatan kun iyo sideed boqol taasoo u dhigata saddex boqol iyo shan sagaal iyo afartan doolar iyo dhibic lix maankana wuxuu qaataa lix milyan sideed milyan iyo boqol kun taasoo u dhigata kun iyo saddex boqol iyo konton doolar xildhibaanada golayaashu waxay qaadan kun iyo saddex boqol iyo konton doolar xildhibaanada golayaashu waxay qaadan jireen afar boqol iyo koob iyo labaatan doolar oo u dhigataa laba milyuun konton iyo shan boqol iyo lix iyo labaatan kun oo doolar maantana waxay qaataan sideed milyan boqol iyo shan iyo labaatan kun taasoo u dhigataa kun iyo saddex boqol iyo afar iyo konton doolar waxaa jir ku jirin in xukuumaddan tahay xukuumaddii horumarka iyadoo aanu qabanay wax badan balse qabyada iyo baahida dalka ka jirta ayaa ka badan waxaase kala waxse kala hadmayno intii awooddeeduna saamxay waxaa sanadkan laba kun iyo afar iyo tobanka noo qorshaysan dhammaystirka mashaariicda faraha badan ee socota xoojinta ammaanka iyo firinta maamulka diiwaangelinta muwaadinka kor u qaadidda adeegyada cadaaladda iyo horumarinta xeebaha iyo khayraadka badda ammaanka iyo firinta maamulka waa og tihiin oo ciidamadu waxay joogaan duleedka kale oo u dhow xuduudka somalilan wasiirka caafimaadku wuxuu joogaa buuhoodle waxaanu ka wadaa horumar iyo maamul filin xagga laasqoray iyo barina waxaa ka soco- xagga laasqoray iyo barina waxaa ka socda dadaalo horumar kasta waxa asaas u ah nabadgelyada waxaan shacbiga jubureedda somaliland ku boorinaynaa inay nabadgelyada ilaaliyaan kana fogaadaan wax kasta oo dhaawici kara xasiloonida aynu muddada badan ku soo caanamaanayna diiwaangelinta muwaadinku diiwaangelinta muwaadinku waxay salka ku haysaa in la sugo muwaadin kasta uu xaqa uu u yeeshay muwaadinnimo laguna yeeshay waajibaadka iyo xuquuqda eh, ka ku laasimanaysa muwaadinka soomaalila muwaadin somalilaanda u dhashay waxaa saldhig u ah dastoorka somaliland jamhuuriyadda somaliland iyo xeerarkii golayaashana ay dejiyeen oo ay ka mid yihiin xeerarka jinsiyadda iyo xeerka diiwaangelinta codbixiyayaasha iyo xeerka eh, nidaamiyayaasha diiwaangelinta mu- muwaadinka eh, aan xeer madaxweyne kusoo saaray cadaaladda iyo garsoorka waxaan hore u qaadanay tallaabooyin badan oo aan ku taageerayno dhiirigelinayno kuna kobcinayno bahda garsoorka iyo cadaaladda waxaa waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba xoogga saari doonaa xoojinta iyo kamiro dhalinta garsoorka iyo cadaaladda kana eh, daali mayno ilaa inta bulshadu helayso adeeg loo baahno adeegii loo baahno horumarinta xeebaha waxaa dhammaan ka waraysaan safarkii dheeraa aan ku soo maray dhammaan xeebaha somaliland si aan ogaado duruufaha nololeed ee bulshada si aan ugu kuurgalo waxna uga ogaano qalabkii loo hor- eh, qaabkii loo hormarin lahaa loogana faa'iidaysan lahaa xeebaheenna iyo khayraadka ku duugan sanadkan waxaanu eh, waxaanu samayn doonaa daraasad dhamaystiran oo ku wajahan horumarinta xeebaha iyo khayraadka badda waxaanan hay-adda dawliga ah hay-aad waxaanan hay-adaha dawliga ah iyo kuwa eh, maalgashigaba ugu baaqan in xoogga la saaro horumarinta xeebaha gabagabadii culimada maadaama aynu nahay boqol kiiba boqol dad muslimaan nahay eh, waxaa culimada door weyn iyo mas-uuliyadi ka saaran tahay ilaalinta diinta islaamka dhaqanka suuban iyo ammaanka waxaa lagama maarmaan ah waxaa lagama maarmaan ah inaynu ka midoogno iskana kaashano duruufaha jira si aynun da'yarteena loogu marin habaabin fikrada xaq jir ah oo aanu diinteenna waafaqsanayn anigoo anigoo xoosinaya doorka culimmadu ku leeday bulshada iyo ilaalinta dowladnimada anigoo ogsoonay culimmadu yihiin irmagaydo isla markaana ka shadaab qaadanaya dastoorka qodobkiisa boqol iyo shan iyo tobnaad boqolkiisa qodobkiisa boqol iyo shan iyo toban ilaa boqol iyo kob iyo labaatan waxaan soo saari doonaa gudidii culimada ee dastooriga ah beesha caalamka waxaanu diyaarinahay inaanu kala shaqayno beesha caalamka danaha guud ee la wadaago sida ammaanka la dagaalanka barcadbareeda argagixisada iyo degaan dhowrista waxaan usoo jeedinayaa dowlada caalamka inay garwaaqsadaan raabitaanka iyo xaqa ay u leeyihiin shacbiga somalilan ka tashiga madax banaanidooda sidoo kale sidoo kale waxaanu ka codsanaynaa baramada midoobay dalalka dabbixiyaasha iyo hay-adaha samafalka ah inay si mugla noogala qayb qaataan dibudhiska iyo horumarinta dalka haweenka waxaa hore laba jeer idinku soo gudbiyey kootadii haweenka anigoo qadirinaya qiimaha ay haweenku bulshada u leeyihiin iyo kalinta ay kaga jiraan horumarka dalka waxaan mar saddexaad idinka codsanaya in galoo la hor keeno aad ka gudataan waajibkiina dastooriga dhammaan dhammaan golayaasha qaranka gurbajoogga somalilan iyo guud ahaanba bulshada reer somalilan waxaan ugu baaqayaa inay si lugle loogu diyaargaro xuska maalinta qaramada somalilan ee sideed iyo tobanka may aada iyo aad baan umaadsan